waa subaxnimo oo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee maarsha ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijriga dhegeystayaal waxaan gudagelaynaa dhegeystayaal wargeysyada iyo qodobadii ugu waaweynaa ee bogogooda ku qoreen wargeysyada ugu afka dheer dhegeystayaal dalka waa daily nation iyo sidoo kale the standard soo dhawaada dhegeystayaal baan idin leenahay qeybaha kale ee wargeysyadan sii gudagelaynaa dhegeystayaal waxaa ii muuqda dhegeystayaal wargeeska the daily nation boggiisa koowaad dhegeystayaal sawirka raila odinga dhegeystayaal waxaa halkan iga muuqda iyadoona qodobkan faahfaahintiisa bagga shanaad kaga hadlay in kenya ay haatan gudagelaysa ololo ah in ololo ku aadan in taageero dheeraad ah loo muujiyo raila odinga ee ku aadan xilka guddoonka midooda africa haddaba wargeyska ayaa boggiisa shanaad haddii aan eego dhegeystayaal waxa uu arrintan kaga faahfaahinayaa qodobkan ku aadan raila odinga haddaba madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta musalia mudavadi ayaa afrikaanka ka doonaya ama madaxda afrikaanka ama bulshada afrikaanka in ay taageeraan ama raila ay garab ku siiyaan inuu ku taageeraan musharaxnimadiisa garabna ku siiyaan hogaaminta garabna ku siiyaan hogaaminta xilka guddoomiyaha guddiga midooda africa dhegeystayaal mudavadi ayaa doonaya ama uu madaxda afrikaanka ugu baaqay inay ku taageeraan raila in garab buuxda ku siiyaan inuu ku guuleysto jegadaasi waxa uu xusay dhegeystayaal mudavadi in qaaradda africa ay wajahaysa caqabado kala duwan islamarkaana ay kenya fursad u haysato qabashada hogaanka midooda a a u da dhegeystayaal iyo wargeyska ku faahfaahinayaa dhegeystayaal haddaba madaxa wasiirada musalia mudavadi ayaa sheegay inuu in badan la xaajoon doono madaxda afrikaanka uu arrintaana kala hadli doono si ay raila arrintan ay ku taageeraan dhegeystayaal ayadoona raila uu horaan ama bishii hore sheegay inuu u diyaar u yahay la wareegidda xilka oo a u da dhegeystayaal islamarkaana uu diyaar u yahay inuu soo taago dhegeystayaal waxaa la filayaa in sanadka soo socda ee bisha labaad waa labada kun iyo shan iyo labaatanka bisha labaad ee febraayo doorasho ay dhacdo waana doorashada guddoomiyaha guddiga midooda africa haddaba muuse faki maxamed oo labada kun iyo todobaiyo tobankii xilkan qabtay ayaa la filayaa inuu dabcan baneeyo oo mudaxileedkiisu ku egyahay sanadka dambe bisha labaad dhegeystayaal halkaasaan qodobkaasi uga gudbayaa qodobada kale ee ugu waaweyn ee wargeyska ama wargeysyada the daily nation the standard uga hadleen ayaan eegayaa bogagooda dhegeystayaal qodobada kale dhegeystayaal waxaa ka mid ah maxkamadda sare oo dabcan ka hadashay dabcan waa bagga lixaad ee daily nation kana kaga hadlayaa dhegeystayaal oo wuxuu kaga hadlayaa in maxkamadda sare oo laashay dacwad ka dhanahayd hindisaha guryaha dhegeystayaal arrintan ayaa kusoo aadeysa iyadoo maxkamadda sare ay dhinac isaga dhigtay dacwad looga soo horjeeday dhaqangelinta hindi sharciyeedka guryaha la awoodi karo ee ay dowladda dhisaysa ee lasoo saaray sanadkii hore dabcan waxaa qorshahan kasoo horjeestay lawrence abuyu oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku nool kisumu waxa uu ku dooday in arrinkan aan laga qeybgelin dadweynaha hase haatee maxkamadda ayaa sheegtay in dadweynaha fursad la siiyey oo ay aragtidooda gudbiyeen wadatashyada barnaamijkan la xiriira ee lala yeeshay daneeyayaal iyo qubro kala duwan ayaa lasoo gebagabeeyey soddonkii bishii koowaad ee sanadkan ayuu wargeyska boggiisa lixaad ku leeyahay dhegeystayaal waxaa dabcan go-aanka soo saartay maxkamadda garsoore muanisha shariif dhanka kale maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka busiya ayuu wargeyska leeyahay inay sharci darro ku tilmaantay in kun afar boqol iyo lix qof ee doonayay inay gacanyarayaasha noqdaan waaxda dhaqliga ee maamulka canshuuraha ee k r a waxaa wargeyskaas dabcan bogga kale waa bogga tobnaad ee wargeyskada standard ah ayuu arrintaasi kaga hadlay iyadoona sawirkiisuu kusoo bandhigay bagga koowaad haddii aan qodobkan sii faahfaahiyo dhegeystayaal maxkamadda sare ee dabcan laanteeda ismaamulka dhegeystayaal ee busiya ah ayaa sharci darro ku tilmaantay shaqaaleysiinta dad gaaraya kun afar boqol iyo lix oo noqonaya gacanyareyahaasha waaxda daqliga ee maamulka canshuuraha wadanka kenya ee k r a maxkamadda ayaa go-aankeeda u aaneysay in dad ka soo jeeda laba qowmiyadood dabcan bogga wuxuu kaga hadlayaa laba qowmiyadood sida ku xusan waa qowmiyadaha kale ah kiikuuyada iyo sidoo kale kalanjiin inta badan la siiyey fursadaha shaqo waa ayaga u badan waaxdan wax ka shaqeeya waa qowmiyadaha kalanjiin iyo kukuuyada waa sida bagga ku xusan baggiisa tobnaad waa wargeyskada standard dhegeystayaal waxaa laba iyo tobankii bishii tobnaad ee sanadkii hore maxkamadda dacwad u gudbiyey nin lagu magacaabo peter kabinga waxa uu ku dooday in toddoba boqol siddeetan iyo shan qof oo ka mid ah dadka la howlgeliyay ay kasoo jeedaan laba qowmiyadood oo keliya haddaba garsooraha maxkamadda william musyoka ayaa maamulka canshuuraha ee dalka ee k r a ka hor istaagay inuu shaqaaleysiin sameeyo iyadoo aan la tixgelin wax ku aadan isku dheelitirka matalaada dhanka qowmiyadaha ku nool gobolada kala duwan ee dalka sida dastuurka u qabo balse labadaas qowmiyadood ayaa la tilmaamay in ay saaxadda shaqaalaha wadanka ay ku badan yihiin markii loo fiiriyay ama mudnaanta koowaad la siiyey labadaas qowmiyadood in shaqaalaha dowladda ay qabtaan dhegeystayaal hase ahaatee waxayna sidoo kale ku badan yihiin waaxda canshuuraha dalka ee k r a taasoo lagu tilmaamay inay tahay mid xaqdarro ah islamarkaana dad iyo qowmiyado kale la gacan badeexeeyey waa sida ku xusan wargeyskada standard boggiisa tobnaad dhegeystayaal waa hagaag halkaasaan ugu gudbayaa qodobkaasi la xiriira isku dheelitirni la-aanta ka jirta dhanka shaqaaleysiinta qowmiyadaha kala duwan ee wadanka qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa goordhowna dhegeystayaal dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doonaa inay barnaamijka qeybta labaad kaga soo qayb qaataan ee ku adan qeybtiisa sida lagu waaberistay hadalhayntu waxay tahay maqalka idaacadda iyo sida uu yahay dhegeystayaal dhammaantiin mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhegeystayaal qodobada kale ee wargeysyada daily nation standard bogagooda ay ku qoreen ayaan eegayaa dhegeystayaal haddii aan markaan soo qabto wargeyskada standard dhegeystayaal waxaa laga bilaabo toddobaadka dambe dhegeystayaal laga bilaabo toddobaadka dambe dhegeystayaal dhaqaatiirta dalka ayaa la filayaa in ay shaqo joojin ku dhaqaaqaan haddaba ururka ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta dalka ee loo soo gaabiyo k m b d u ayaa wargeysku leeyahay inay shaaciyeen in todoba cisho kadib ee xubnaha ka tirsan ururkan ay gudagali doonaan shaqo joojin ay ku tilmaameen mid qaran wargeyska ayaa wuxuu leeyahay in arrintan ay timid kadib markii aan lagu guuleysan wadaxaajoodyo mas-uuliyiinta ururkan kala dhexeeyay dowladda wadahadallada ayaa la sheegaya inay ku saabsanaa dalacsiinta dhakhaatiirta iyo in la shaqaaleysiiyo shakhsiyaadka soo bartay culunta caafimaadka sidoo kale ururka saraakiisha caafimaadka isbitaalada ka bixiya daawooyinka ee loo soo gaabiyo kuso ururka qaran ee kalkaaliyayaasha dalka ayagana loo soo gaabiya naan iyo ururka qaran ee dhakhaatiirta qaabilsan dhanka nafaqada iyo qaadashada cuntooyinka isku dheelitiran ayaa xubnahooda kula taliyey inay u diyaargaroobaan shaqo joojin afar iyo toban cisho kadib ayuu wargeeska leeyahay waana shaqa joojinta dhakhaatiirta dalka sawirka waxaa igu muuqda mid warqad kor u taagaya boorka uu ku qoray liima siinin mishaar todoba bilood sawirada halkaasa igu muuqda waa dhakhaatiirtii shalay dibadbaxa ka dhigay nairobi waa hagaag dhegeystayaal halkaas baan uga gudbayaa qodobada kale qodobada kale wargeeska boogagiisa uu ku qoray ayaan eegayaa gaar ahaan wargeeska the daily nation ayaan markaan dhegeystayaal u gudbayaa boogagiisii qodobadii ugu waaweynaa uu ku qoray isla wararka dhakhaatiirta haddii aan eega wargeyska the daily nation wuxuu ii muuqda sawirka xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta dalka ee k m b d u dor davji binji atela ayaa ii muuqda dabcan sawirkiisa iyadoona wargeysku halkaani ku qoray in kun iyo laba boqol iyo toban qof oobaray oo soo bartay culunta caafimaadka aan la shaqaalaysiinin dhegeystayaal iyadoona dowladda loogu baaqay inay shaqaalaysiisto haddii kalena ay dabcan ay sii wadi doonaan shaqo joojin iyo mudaharaadyo ka dhanna dowladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka sidoo kale aqalka sare ayaa la filayaa in ay dood ka yeeshaan xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiye ku-xigeenka ama barasaab ku-xigeenka ismaamilka kasii robert monda oo maalmo ka hor xilka ay ka xayuubiyeen wakiilada golaha hoose ismaamulkaasi isagoona lagu eedeeyay xabdhaqan xumo inuusan sharciga u hogaansamin dhegeystayaal iyadoona la filaya muddooyinka ama maalmaha soo socda golaha aqalka sare ee dalka ama senatka in arrintan ay ka yeesheen dood ku aadan xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii ismaamulka kasii iyadoona talaadadii aan kasoo gudubnay konton iyo saddex ka mid a toddobaatan waa konton iyo saddex ka mid a toddobaatan wakiilada golaha hoose ismaamulka kisii ay xilka ka xayuubiyeen halka toban iyo toddobana ay kasoo horjeesteen xilka in laga qaado waa wargeyska the daily nation boggiisa wuxuu kaga hadlay afaraad qodobkaasi dhegeystayaal faahfaahintana halkaas waa kaga bogan kartaa dhegeystayaal haddii aada wargeyska saakaas soo qaadatay waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa goordhow qadadka teleefoonada soo begsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal inta badan bogaga the daily nation iyo the standard waxau kaga hadlayaa dhegeystayaal qodobada kale waa qodobada la xiriira ee dhanka shaqo joojinta iyo dibadbaxyada ay sameynayaan ururka dhakhaatiirta dalka ee k m b d u dhegeystayaal nambaradaas ayaa soo beegtan soo beegsan kartaa haddii aan dhanka ciyaaraha wargeyska the standard baggiisa ugu dambeey wuxuu kaga hadlay dabcan wuxuu kaga hadlayay dhegeystayaal in kooxda bayam munich ee khatar ugu jirta inay ka harta champions leaga haddii caawa ay guul kasoo gaari weydo kooxda lazio ay ku qaabili doonto garoonka bayan arena markaan dhegeystayaashan fursadda siinayaa qadadka teleefoonada dhegeystayaal waa soo beegsan kartaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka teleefoonada ayaan fursadda siinayaa hallow stafem soo dhowo walaal waa hagaag dhegeystayaashii qadka ayaa ka go-aya sidee kuwaa berisata dhegeystay hadalhayntu maxay tahay waa sidee maqalka idaacadda dhegeystaha ugu horeeya ee soo beegsanaya qadka teleefoonka hallow stafem hallow stafem waa hagaag dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena dhegeystayaal waa dabcan nambarkaas keliya ayaa soo beegsan kartaa dhegeystaha ku jira hallow stafem soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum raxmatullahi barkaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa maxamed ibraahim oo jooga madheera waa tahay sidee lagu waabirista mandheera saaka xaggeena ka joogtaa mandheera
maasha allah dhankaas iyo buloimbi yaan ka jooga nabada lagu bariyey wax dhibaa ma jiro xalayna roob yaroo lagu diirsadaa ka daayay
si wanaagsan ilaah ummadda ha qaboojiye haye maasha allah marka ciyaarkii ardaydii iskuuladii dugsi waa aadeen waa tahay maxay bulshadana hadalhaysaa
wallahi halaynta waa un ilaahay raxmadiisa aan sugeynaa oo keliya inuu na qaboojiyo oo roob naxariisna noogu keeno waa hagaag aad iyo aad aan ku salaamaya sidoo kale walaal walaa kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga iyo dabcan sida wanaagsanaa barnaamijka uga qayb qaadatay subax wanaagsan dhegeystayaal sidee kuwa beereysataan hadalhayntuna maxay tahay soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa tahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xige ee soo beegsanaya qadadka hallow stafem soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo dhowow waa hagaag dhegeystayaal si isma maqli karnaad moodaa nambarka keliyaad soo beegsan kartaan waa nambarka safaricom oo ka bilaabinaya eber toddoba eber laba waa hagaag dhegeystayaasina qadka ayaa ka go-ay xigaha doonaya inuu barnaamijka qayb qaato hallo saafim soo dhowo walaal
halo assalaamu calaykum sabakad waa maxamed axmed qaliif soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay waa rashiid ibrahim bumani bumani nairobi soo dhowo maxay bulshada hadlaysaa bumani sidee kuwaa berisiteen waa fiican walaa nabaddaa lagu soo kala dhacay iskuul waa la aaday shaqo waa loo kala dareeray gurooga waa fiican yahay haye ilaahay baan baryaynaa inaas ilaahay nabad khayrna siiyo ramadaankana ilaahay noo fududee insha allah adiga iyo yusuf bakad iyo xamdi gure waa sidoo kale ana wakiilka waa kaa gudoomeyna kaa gaarsiinaan iraahday soo dhowaan kule wacalaykum salaam xegaha doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato subax wanaagsan halo isaafim waa xegaha qadka ayaa ka goay halo isaafim dhegeystayaasuna uma saamixin halo isaafim halo isaafim ha walaal soo dhowo magacaagii halkaad ku sugan tahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu cali mawliidka badyawe
haye waa sidee sidee lagu aabiristay goobtaad ku sugan tahay alxamdulilah noortaa lagu bari waa tahay maxay bulshada haysataa waa hagaag dhegeystahaasi dhamaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa mar kale barqo wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa goordhow warka saacadda ayaad warka subaxnimo ad dhegeysan doontaan iyo sidoo kale waxaa ka horeyn doona goorsheegtada halow isaafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halow isaafim wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu cabdi sidee lagu aabariistay maqalka idaacadda waa sidee bulshadu waa maxay hadlaysaa waa tahay subax wanaagsan aan leeyahay dhegeystahaasa ugu dambeeyey xubinta subax wanaagsan iyo wargeysada kasii horreeyay dhegeystayaal oo adan kamaa celinayaa dhegeysigiina waa hagaag kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bara nagala socotaan waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta ee arrimaha qaxootiga gargaarka ee dhegeystayaal iyo biniaadinimada ee soo dhowaada soo dhawaada aadin leenahay dhegeystayaal waa barnaamijka arrimaha qaxootiga iyo sidoo kale gargaarka ayaynu diiradda ku saarno maalin walbo talaado ee qeybta ka barnaamijka hogaanka istaa dhegeystayaal soo dhawaada aadin leenahay qodobadii ugu dambeeyey ee biniaadanimada iyo arrimaha qaxootiga la xiriira ayaynu diiradda ku saari doonaa soo dhawaada warbixinadii ugu waaweynaa ay qoreen hay-adaha qaramada midoobey u n c r waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga unisef waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha daryeelka caruurta sidoo kale i o m hay-adda socdaalka adduunka iyo hay-adaha kale ee quseeya arrimaha biniaadanimadii qaxootiga iyo qodob wararkii warbixinadii ugu dambeeyey la xiriira xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab ayaad dhegeysan doontaan intaynu barnaamijka ku guda jirno qeybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaynu fursad idiin siin doonaa inaad barnaamijka qeyb aad ka noqotaane mar kale subax wacan oo wanaagsan aydan leenahay iyo barnaamijka hogaanka istaa ee wargelinta bulshada waa subaxnimoa dabcan talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga maalmo keliya maanta markii laga reebo shan cisho ayaa ka hartay bisha barakeysan ee ramadaan iyadoona barnaamijka gargaarka uu qeyb ka yahay in bulshada dabcan isku gargaarto xiliyadan camal oo ummad badan oo danyar ah u baahan in la furiyo dhegeystayaal haddaba soo dhawaadaan idin leenahay warbixinadii ugu waaweynaay ee hay-adaha qaramada midoobey ay qoreen aan eegeynaa waa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha kalgedisan idaacadda waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah dhegeystayaal mombaaso waxaa nagala socotaan iyo nawaaxigeeda hal eber saddex dhibic shan gaarisa ay dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeher iyo habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanariva iyo balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan esiolo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabedi laysami siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacaddan bahwadaaganahay sagaashan iyo toddoba dhibic eber kismaayo waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo idaacaddan ba wadaagga nahay waxaad kala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan sidoo kale degmada baled xaawo oo hoos tegta gobolka gada ee soomaaliya iyo degmada huust waa degmada suuftu oo hoos tegta dhankaas etoobiya sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagala socotaan sidoo kale dhanka internetka googoleka ku qor zeno star f m kenya keliya internet ayaa lagaga baahan yahay halkaasaa lifaaqad ku dhufanaysaa si toosa idaacaddana waad ugala socon kartaa dhegeystayaal sidoo kale play storeka kasoo degso star f m staanta guguduudan iyo cadaanka ayaad ku garan kartaa waa la soo degaysaa dhegeystayaal halkaas keliya internet ayaa lagaaga baahan yahay goob waliba oo daafaha caalamka aad ka joogtid idaacadda halkaas waad kala socon kartaa mar kale subax wacan oo wanaagsan qodobadan halkan idinkuga haya ee la xiriira barnaamijka hogaankaystaa qeybtiisa arrimaha qaxootiga iyo gargaarka iyo sidoo kale xaaladaha la xiriira bini aadinimada ayaynu eegeynaa dhegeystayaal waa hagaaga dhegeystayaal waa tahay haddii aan u guda galo hay-adda unisef warbixinadii ugu dambeysay dhowaan qortay ayadoona saddexdii bishan waa saddexdii bisha maarso madaxa hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan daryaalka caruurta ee unisef haweeneyda lagu magacaabo catherine russell ayaa ku baaqday in hadda xabajoojin ee ka dhaqan gasha marinka khaza ee dalka falastiin waxay hoosta ka xariiqday in daqiiqad kasta ay muhiim tahay marka la eego badbaadinta nolosha caruurta khaza oo wajahaya nafaqa darro iyo ay u dhimanayaan tani ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan laba dhallaan ay waqooyiga khaza u gooriyeedeen waxay ku tilmaantay fuuqbax iyo nafaqa darro sidii ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey arrimaha qaxootiga ee falastiin ee loo soo gaabiyey u n r w o oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza haddaba arbacadii hore ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee khaza ay sheegtay in sidoo kale lix caruur ah ay fuuqbax iyo nafaqadarro ugu geeriyoodeen isbitaalada al-shifa iyo kamal adwan ee waqooyiga khaza oo xaalad laga deyrinaya caruurta ay wajahayaan halkaasi dhegeystayaal haddii aan qodobkaasi halkaasi uga gudbo isla isla xaaladaha marinka khaza ee bini-aadinimada ee arrimaha qaxootiga iyo gargaarka ee haddii aan eego waxaa lagu soo waramayaa dhegeystayaal in ugu yaraan shan iyo toban caruur dhegeystayaal ay maalmo gudahood khaza ugu geeriyoodeen dhegeyste nafaqa darro wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in maalmo kooban gudahood ay fuuqbax iyo nafaqa darro u geeriyoodeen ugu yaraan shan iyo toban caruur ah waxaa dhallaankan ay ku dhinteen isbitaalada kamaal adwaan hosbital ee magaalada waa isbitaalka kamaal adwaan hosbital ee magaalada khaza tani ayaa timid iyadoo markii madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan daryaalka caruurta unisef qatar rosel ay ka digtay nafaqadarrada baahsan ay wajahayaan caruurta khaza iyo dulmiga halkaasi lagu haya sida ay sheegtay katharin rosel ahna madaxa hay-adda daryaalka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caruurta dhegeystayaal halkaas haddii aan qodobadaasi halkaasi uga gudbo qodobada kale ee la xiriira isla hay-adda save the children dhegeystayaal badbaadada caruurta iyadana way soo hadal qaaday arrimahaasi madaxa ololaha iyo xeerka bini-aadinimo ee hay-adda badbaadinta caruurta ee save the children alexandra saleh ayaa sheegtay in hadda caruurta khaza loo dilaya si wadar ah ama ayagoo wada badana hal mar la wada dilaya ayay ula jeedaa si wadar ah dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in dhanka waqooyi ee fuuqbax ugu dhimanayaan caruur badan caruurtaanoo sidoo kale wajaha nafaqdarra ayaa ku geeriyooday isbitaallo kale ah alwadwaan iyo kamaal al-shifa sidoo kale waxaa xarumahan ku jira caruur ay xaaladooda caafimaad liidata dhegeysta dhanka kale hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in hanaanka daryeelka caafimaad ee khaza uu guud ahaan burburayo maadaama la weeraray tani ayaa imaanayso iyadoo laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadka hore duqeymaha israa'iil ee ka wada khaza lagu dilay ugu yaraan labaatan iyo sagaal kun sagaal boqol konton iyo afar qof halka la dhaawacay toddobaatan kun saddex boqol iyo labaatan iyo shan kale waa hagaag isla wararkaasi ayaynu ku niraada warbixinada la xiriira arrimaha bini-aadinimada iyo qaxootiga ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal iyo xaaladda qaxooti iyo bini-aadinimo ee ka jirta marinka khaza ee dalka falastiin dhegeystayaal goordhow warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan inoo akhrin doonta xamdi gure dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayaynu idin leenahay isla hay-adaha qaramada midoobey waa xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan isku dibridka arrimaha bini-aadinimo ee loo soo gaabiya oja ayaa sheegay in laga cabsi qabo in kumanaan qof oo falastiiniina waa falastiiniyiina ay macluul ugu dhintaan khaza tani ayaa loo aaneeyey in israa'iil si joogto ah hay-adaha gargaarka ugu diideysa inay gurmad gaarsiiyaan waqooyiga iyo koonfurta khaza oja ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale la weeraraya kolonyo baabuurta sida gargaarka aaniraade waa kolonyada baabuurta ee sida gargaarka binaadinimo ugu yaraan waa shan boqol iyo toddobaatan iyo lix kun oo qof ayaa qarka u saaran macluul sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha soonfalka wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa dhankeeda sheegaysa in caruurta ay u geeriyoonayaan fuuqbax iyo nafaqa darro iyadoona weli halkaasi xaalad bini-aadinimo oo daran caalamkan uu ka dayrinaya balse tallaabo inaysan jirin ee ka jirta marinka khaza ee dalka falastiin dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka hogaankaysta ee wargelinta bulshada aan iraahdee arrimaha qaxootiga iyo bini-aadinimadaan dhegeystayaal ku guda jirnaa hagaaga dhegeystayaal qeybahan hore aan ku guda jirno anaganu ku egeyna arrimaha khaza iyo xaaladaha binaadinimo ee ka jira sidoo kalena qeybaha kale ee barnaamijkan waan ku eegi doonaa arrimaha qaxootiga sidoo kale dhadhaab wix warbixinadii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha qaxootiga iyadoona dad horaan soomaaliya dad horaan qaxootiga uga sugnaa kadibna soomaaliya dib ugu laabtay ayaa haddana markii saddexaad dib ugu soo laaban ayaa mar labaad dib ugu soo laabtaan iraada xeryaha qaxootiga codadkooda dhegeysan doontaan dhegeystayaal intaynu barnaamijka ku guda jirno isla haddii aan eega hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixin ay dhowaan ay qortay waa w h o ay ku sheegtay in duqeymaha israa'iil ay khaza ka dhigeen aag geeri ah oo lagu dhammaanaya dhegeystayaal hay-adda w h o ayaa intaasi ku dartay in xaaladaha caafimaadka ee binaadinimo khaza ay yihiin kuwa sii xumaanaya waa laga dayrinaya ay leeyihiin ayadoona calaamadda calaamadda halista ee ka saartay meeshaasi waxay sheegtay w h o in duqeymaha israa'iil ay khaza ee ka dhigeen aag geeri ah ee lagu dhammaanaya dhankaasi iyo marinka khaza ee dalka falastiin dhegeystayaal hay-adda u n c r ayayna eegi doonaa waxabay ciwaan uga dhigtay in boqol iyo sideed waa boqol iyo sideed dhibic afar milyan oo qofoo caalamka ku nool lagu qasbay in ay barakacaan goobihii ay deganaayeen toddobaatan iyo lix waa toddobaatan iyo lix boqolkiiba dadkan waxay dabcan ku nool yihiin wadamada iska dhexdhexaadka ama kuwa hooseeya dhegeystayaal waa sida uu sheegay madaxa hay-adda qaramada midoobey ee arrimaha qaxootiga u qaabilsanay u n c r filipo grandi waa ninka u dhashay dalka talyaaniga dhegeystayaal ayuu warbixin uu dhowaan soo saaray arrinkaasi shaaca kaga qaaday dhegeystayaal waa hagaaga qodobada kale ee qoreen hay-adaha qaramada midoobey waaynu sii eegeynaa dhegeystayaal i o m a noo harsan oo lix arrimaha socdaalkii tahriibka dabagal ku sameysana ayadana dhegeystayaal waan eegi doonaa waa qodobadii ugu waaweynaa eeay bogagooda ku qoreen dhegeystayaal dhanka websaadyadooda ama shabakadahooda dhegeystayaal waa hagaag waxaan eegi doonaa qodobadii ee ugu waaweynaa ay qoreen hay-adaha dabcan qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga daryaalka caruurta socdaalka arrimaha cunnada dhegeystayaal ayaynu sii eegeynaa qodobadoodii kale ay sii qoreen bogagooda dhegeystayaal markaana waxaan eegayaa dhankaasi iyo socdaalka iyo hay-adda qaramada midoobay ee qaabilsan arrimaha socdaalka waa i o m haddii aan eego warbixin ee dhowaan qortay hay-adda qaramada midoobey ee qaabilsan arrimaha qaxooti hay-adda caalamiga ee socdaalka adduunka i m iyo la howlgalayaal gaaraya labaatan iyo toddoba ayaa codsaday lacag dhan boqol iyo labaiyo toban milyan si u bixiyaan gargaar bini-aadinimo iyo horumarineed oo deg deg ah inka badan hal dhibic afar milyan oo muhaajiriin iyo bulshooyin marti loo yahay ee geeska africa iyo sidoo kale yemen iyo koonfur africa jidka bari ee geeska africa ilaa yemen wadamada gacanka iyo dhanka koonfureed ee geeska africa oo loo sii marayay kenya iyo tanzania ilaa koonfur africa ayaa ka mid ah marinada ugu khatarsan ee maraan dadka wax tahriibiya dhegeystayaal amala ku dhowaad afar boqol oo kun oo u dhaqdhaqaaqoo dhaqdhaqaaqa ayaa laga diiwaangeliyey dhanka bari halka siddeetan kun laga diiwaangeliyey dhanka koonfureed gaar ahaan wadanka koonfur africa iyadoona tiro badan oo qofa la tahriibinaya haatanna dadkaasna la doonaya hay-adda codsatay inay ku caawi dooneyso in lagu caawiyo boqol iyo labaatan iyo waa boqol iyo labaiyo toban milyan si dhaqaalahaasi ugu garab istaagto dadkani ay tilmaamtay inay xaalada adag ee wajahayaan oo lasoo tahriibiyo oo ayagoona maraya dhankaas iyo libiya si u sii gudbaan wadamada reer galbeedka ama yurub si halkaasi sida ay hadalku dhigeen nolol wanaagsan ay ka helaan dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkana waanu ku siqeynaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa qeybaha kale ee barnaamijka ayaanu sii aadayaa dhegeystayaal haddaba haddii aan sii eega qodobada kale ee hay-adaha qaramada midoobey ay qoreen waa hay-adda unisefna waan fiiri doonaa dhegeystayaal qodobadii ugu dambeysay ee qortay iyadoona maalmahana shabakadeeda ama websitekeeda qodobo joogto ah ay ku qoreysay haddii aan eego warbixinadii ugu dambeeyey ay qortay hay-adda unisef waxaa ka mid ah boogeeda haddii aan qodobkan aan soo qabto waxay leedahay dhimashada caruurta ee aan ka baqayn ayaa halkan jooga iyadoo nafaqa xumi iyo nafaqa dare ay ka jirta marinka khaza iyadoona ay sheegtay in shalayta ugu yaraan toban caruur ay u dhinteen fuuqbax iyo nafaqa dare gaar ahaan istaalka adwaan waa sida ay hay-adda qaramada midoobey ee arrimaha daryaalka caruurta qaabilsan bageeda ku qortay isla hay-addaasaan eegayaa warbixin ay ka qortay dhankaasi etoobiya haddii aan eego hay-adda qaramada midoobey ee arimaha arrimaha daryaalka caruurta u qaabilsan ayaa sheegtay in maamuladeeda ama shaqaaladeeda qaar ka mid ah ee booqasho shan cisho a qaadatay ay ku joogeen etoobiya gaar ahaan waxaana ku-xigeenka madaxa fulinta hay-adda daryaalka caruurta ee unisef ee qaramada midoobey teban jaiban uu hogaaminayay shaqaalaha unisef ee halkaasi etoobiya gaaray wuxuu ku booriyey beesha caalamka inay si deg deg ah u kordhiyaan taageerada caruurta iyo qoysaska si looga baaqdo masiibo bini-aadinimo oo qaadato muddo dheer islamarkaana saameyn karta guud ahaan caalamka wuxuu soo qaatay soo xiganaya etoobiya waxay wajahaysaa dhibaatooyin kala duwan baahiyaha haatanna way kasii darayaanna waxaana loo baahan ayuu leeyahay jawaab deg deg a ayuu yidhi jaiban waa madaxa fulinta waa ku-xigeenka madaxa fulinta hay-adda daryaalka caruurta ee unisef waxa uu sheegay in saameynta cimilada la yaqaana dayrabiya badan soomaalidana u taqaana el nino ay keentay ama ay saameyn badan kasoo gaartay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta dalka etoobiya sanadkii hore iyadoona malaayiin caruur ay saameysay wuxuu intaas ku daray in sanadkan labada kun afar labaatanka la saadaalinaya in ku dhowaad hal milyan oo caruur ah ay soo fasaarto nafaqoxumi ba-an iyo ku dhowaad saddex boqol iyo konton kun oo haween islamarkaana haatan xaamilo ah ama ur ah iyo kuwa nuujiya ee nafaqadara la kulmi karaan waa sanadkan waa sida uu sheegay ku-xigeenka madaxa fulinta hay-adda unisef wuxuu booqday mid ka mid a meelaha abaarta sida aadka u saameysay gaar ahaan gobolka tigreyda halkaasoo heerka nafaqadarada ay dhaaftay xadkii loogu talagalay islamarkaana haatan loo baahan yahay gurma deg deg ah wuxuu sheegay in gobolka tigreey ay la daala dhacayaan qoysas badan ay la daala dhacayaan nolol adag ayuu leeyahay waxaan la kulmay ayuu leeyahay hal hooyo la yiraahda lemlem waxayna ii sheegtay in markii ay mooday in arrimaha xaaladaha ay abaartu ku dhuftay ay ka muuqata ilxumo iyo rajam wuxuu leeyahay rajo xumay wuxuu intaasi ku daray in dalka etoobiya qeybo ka badan waa qeybo badan oo kamid ay ka jiraan xaalado caafimaad ah oo caafimaad darraa islamarkaana haatan laga yaababa in halkaasi ay ka dhashaan cudurro halisa sida daacuunka jadeecada qandhada iyo malaariyada sababta ama duumada dhegeystayaal kuwaasuu ku tilmaamay cudurra halisa caruurtana aada u saameyneysa wuxuu intaas ku daray in unisef waa hay-adda daryaalka caruurta oo kaashanaysa dowladda etoobiya iyo hay-adaha kale ee andooliga hena ka howlgala halkaasi ay si hagar la-aan ah uga shaqeynayaan sidii wax loogu qaban lahay dadka dhibaatooyinka wajahay ayagoo bixinaya taageero dhegeystayaal kuwaasoo la xiriira in nafaqo waxyaabo nafaqeysan la siiyo caruurta iyo sidoo kale helitaanka biyo badqabkooda laisku haleyn karaa ama nadaafadooda talaal joogto ah waxbarashada iyo adeegyada ilaalinta caruurta balse waxaa badan waxyaabo badana loo baahan yahay oo caalamka looga baahan yahay in dadkaasi ay garab istaagto waa sida uu sheegay madaxa madaxa ku-xigeenka madaxa fulinta hay-adda unisef ted jaipan dhegeystayaal unisef ayaa codsatay lacag dhan shan boqol iyo soddon iyo shan milyan si loo hubiyo in caruurta ay helaan gargaar gargaarkay u baahan yiin waa caruurta ku nool ee daryaal xumida wajahay ee ku nool dalka etoobiya waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa markan dhankaasi iyo xeryaha qaxootiga dhadhaabadiyan aaduna warbixin aan kasoo xiginay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayay ayaa dad ka mid ah oo u waramay laantaasi waxay sheegeen waa dad kasoo qaxay somaa dad ku noolaa horaan qaxootiga kadibna soomaaliya dib ugu laabtay haddana dib ugu soo laabtay dhanka iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ayagoona dabcan marxalado kala duwan ay kula soo kulmeen dib u laabashadoodii soomaaliya islamarkaana xaaladda qaxootiga ay uga rooneydba waa siday hadalka u dhigeen waxaa ka mid a dadkaasi axmed oo axmed saciid ballaan markaan dhegeysanna codadkaasi dadkaasi qaxootiga mar kale dib ugu soo laabtay horaanna qaxootiga u joogay ka tegay soomaaliya aaday haddana soo laabtay bal codadkoodaan dhegeysanna dhegeystayaal kadibna qeybaha kale ee barnaamijkaan usii gudbin doonaa
qaxootiga waagii hore waxaana imaaday labada kun iyo lixdii alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana dib waxaan u laabtay labada kun iyo waxaan dib u laabtay toddoba iyo tobanka xaradanka aan ka laabtay xaradan xagadheeraan ahayd walaala hadin dib usii sharxo alxamdulilahi xarada kaambicoosna dadkii degaan ku jiray muddo alxamdulilah rabbilcaalamiin sideed iyo tobankana waan soo laabtay toddoba iyo tobankana waan baxay sideed iyo tobankana waan soo laabtay dhibaato badanaan kala kulmay qaxar badan de soomaaliya cimilada waa aragtay waa isbedeshay anana alxamdulilahi ruux iska xamaalitaan ahay wadankana waa wadankii oo alxamdulilahi hadii anuun alxamdulilahi nabadgelyadeeda ma fiicna sababo aawgood aan la sheegi karin meeshii markaan tagay alxamdulilaahi waa isoo anfaca waysay anigii oo kula hadlayo kusoo xanuunsaday saan hadda aan kula hadlayo waa nin dadka oo baahayaha gaarka qabo sida oo gargaarka biyaha gargaarka mar walba ma helaysid waxaan helaynin iskuolkii akriskaad helaynin waxaadan helaynin alxamdulilaahi waxyaalaha oo friiga alxamdulilahi qaxootiyada amase hayadaha un-anka dadka caawiyo badana alxamdulilah ma helaysid walaalow alxamdulilah un i c r way ku mahadsan tahay w s b un i c r sida alxamdulilah horta way ku mahadsiiyiin laakina wax hadda gargaare ama smaacuna la isiiyey amase ama guriga la isiiyey amase alxamdulilahi aqoonsiya la isiiyey kuma dhaha karo alxamdulilah ilaa hadda aan kula hadlaayo boono yaraa la isiiyey raashinka aan ku qaato raashinka aan ku qaatana ilaa hadda iguma filno ma shaqeeyo nin iska maskiin oo baahayaa gaarka qaban ahay riyaan indhaha beelay meel iska fadhiyo weli wax kaar aqoonsi la isiiyey malahan hadde alxamdulilah rabbilcaalamiin shakuladii kaarkii alxamdulilahi w f b waxyaalihii dadka kaarka la siinaya maanta ma haysti dowladda kenya alawale waxaan ka rabaa in ay isiiso aqoonsi kaar inay ii samayso alxamdulilahi dadka baahyaa gaarka qabaanahay in aan helo hooy waxaan rabaa in aan helo alxamdulilah rabbilcaalamiin sida shakulada kaarka un s r w f b dowladda kenya d r a waxaan ka codsanaya in kaarkii la ii furo alxamdulilah rabbilcaalamiin shakuladii la isiiyo alxamdulilah dadka qaxootiga ee hadda jooga inaan kamid ahaado bismiillah horta waxaa sabab u ah markii hore oo la guurayey oo ribaatareeshinka la gelayey dadku wuxuu ku guuray hubsiina la'aan iyo xaqiiqa la'aan buu ku guuray marka hore ku guuray marka labaad markay carradii tageen oo ay situweeshinka arkeen iyo arrinta arkeen meesha ka jirta oo amni darre ay la kulmeen dib bay isaga soo noqdeen waxayna miciin soo bideen meeshii intaasoo sane ay joogeen oo nabadgelyada buuxday oo dowladda kenya oo mahadsan ay ku dhex noolaayeen bay dib ugu soo noqdeen sidaasaa ka liftay anigaan kula hadlayo hadda yaa ka mida markii la guurayey inaan guuro oo tago carradii iyo waddankii aado yaan go'aansaday haddana markaan arkay sida waxyihiin iyo xaalka markaan xaqiiqsaday carradii xaqiiqsaday waan ka baaqsaday jooga dadaan idhi oo iga diiday oo tegey oo soo noqday haddana aniga ila degan baaba jiraba horta dad la qasbay oo ayaga qasab lagu raray ma ahayn waa dad iskood guuray bay ahaayeen midda kale dadka waxay ahayn dad tuulooyin ku nool iyo dad reemiyo xoolihii ka dhammaadeen iyo dad magaaladaba aan weli si fiican magaalo aan u arkin bay ahaayeen dad iska reemiya u badnaayeen xoolihiina kasoo dhammaadeen dadkii markii la bilaabay wax yar oo lacag oo lixdan doolar may ahayn baa lagu bilaabay konton iyo lixdan wax saasaa lagu bilaabay markii hore markii lagu bilaabay doolar wax la dhaho horta weligoodba ayna arag baa qofka ugu horreeyey markuu soo qaatay magaaladii dhan qaxootiga dhan wuu isla gelgishay xoogaagii lacagtayd buu qof walba arkay meeshii haddii la tegey boos ogama horreynin hanti ogama horreynin wax uga horreeyey ma leh meeshii degeen dad biyo haystay ahaayeen dad mataqaana nabadgelyo haystay ahaayeen dad daawo haystay ahaayeen waddankii markay ku noqdeen dadkii waxay la qabsan waayeen qaabkii bay la qabsan waayeen ilaahay subxaana watacaala salaad baan tukaday ilaahay baa kaarkanagii iyo geedigii waan nagaanay mataqaan caqabadaha dadkan ku yimid warta caqabado mataqaana la soo koobi kara ma aha qof u bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u bartay oo ku noolaa oo mataqaanaa abni iyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho ku haystay maanta meel abni uusan ka jirin oo markii horeba laablakac lagu aaday laguma sii nagaan karo
hagaaga dhegeystayaal codadkaasi halkaasi haddii aan uga gudbo dabcan waa dad horaan uga tegay qaxootiga dib ugu soo laabtay xaalado adag dib ugu noqoshadooda soomaaliya kala soo kulmeen iyo qaar ka mid a dadka arimahaarimahaas u dhaqdhaqaaqa oo ka hadlay ayay codadkaasi ahaayeen dabcan waa idinsoo dhaweynayaa mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal haddaba dhegeyste sidee u aragta maxay tahay fariintaada ku aadan dhegeyste xaaladaha bani aadamnimo ee ka taagan caalamka gaar ahaan marinka khaza fariintaada maxay tahay baaqaaga muxuu yahay waa soo dhaweynayaa dhegeystayaal sidoo kale xaaladaha bani aadamnimo ee marayaan qaar ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoona bisha barakeysan ee ramadaan maalmo kaliya naga xigaan dadkaasna dabcan waxyaabo ay ku afuraan ayna ku suxuurtaan aynan haysanin dhegeystayaal maxay tahay fariinta aad diraysa baaqa aad diraysa muxuu yahay maxaa adna lagaaga baahan yahay dhegeystayaal fikirkiina waa idin soo dhaweynayaa qadadka taleefanada markaan idin furayaa intaanan u gudbin qodobada kale halkaan idinkuga hayo ee la xiriira arrimaha qaxootiga iyo gargaarka ama biniaadinimada dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber qadadkaasi taleefanada dhegeystayaal soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qeyb uga noqoto oo fikirkaadana ugu biiriso dhegeystayaha uga horeeya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya halow istaafim soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib soo beegsaan leeya intaynu barnaamijka ku guda jirno xigaha doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata halow stafm halow stafm waa tahay dhegeystahaasi isma maqli karno waana kaga mahad celinaya dhegeysigiina goorsheegtada waxay soo dul istaagtay sagaalkii qadar soddon daqiiqa ee subaxnimo waana qeybihii dhexe barnaamijka aynu dhegeystay soo dul istaagnay kaaga dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale waxaan idin leenahay subaxa wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada kale ee qoreen hay-adda qaramada midoobay ayay inoo sii eegeynaa gaar ahaan dhanka daryeelka caruurta haddii aan ego warbixinadii ugu dambeeyey ay qortay hay-adda daryeelka caruurta iyo unisef dhowaan warbixin kale soo saartay kaga hadashay xaaladda sudan ayaan dhegeystayaal markaan eegayaa ku dhowaad toban bilood oo calaad sudan ka jirtay ama ku dhowaad sanad ayaa sababtay in ku dhowaad afar iyo toban milyan oo caruur ah ay u baahan yihiin gargaar bini-aadinimo oo nafaqo lagu badbaadiyo ummadda waa dadkaasi sudan hadda waxaa dhibaatada ugu weyn ee barakaca caruurta adduunka iyadoona afar milyan oo caruur ah ay ka carareen rabshado baahsan ayagoo raadinaya badbaado ama meel ay badqabkooda kaga ku xaqiijiyaan cunto hoyi daryaal caafimaad ayaa layidhi iska horimaadka ka hor baahiyaha bini-aadinimo ee suudaan oo dhan waxay gaareen heerkii ugu sarreeyey hadda xaaladda markii hore ee liidatay ayaa xaaladda ciidamada isaaye ee labada dhinac waa militariga suudaan iyo ciidamada gurmadka deg dega ama sida militariga ugu tababaranaya r s f ay sayaan ayay xaaladdan sii xumaantay unisef ayaa sidoo kale sheegtay in malaayiin caruur ah taba ay xaalada liidata ay wajahayaan islamarkaana loo diiday inay wax bartaan taasoo ay ka dhalatay xiisadaha tan ka taagan suudaan gaar ahaan meelaha ay colaada ka jiraan halkaasoo shan milyan oo caruur ah oo da-da waxbarashada gaari ay weli ka maqan yihiin xarumaha waxbarashada ama dugsiyada meelaha la doonaya ayay leedahay in caruurta ay noloshooda ku badbaadaan ayaa hayay tiri unisef guryaha dugsiyada iyo isbitaalada si joogta ayaana goobahaasi loo weerarayaa ayay tiri unisef unisef waxay sii wadeysaa ayay tiri baaqeyda ku aadan xabajoojin deg deg ah guud ahaan suudaan waxayna ku celineysaa baaqeyda ku aadan dhammaan dhinacyada isku haya colaadda inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ee bini-aadinimada iyo xuquuqul insaanka oo ay ku jirta in la hubiyo in caruurta badqabkooda la xaqiijiyo inay si deg deg ah dabcan gargaar biniaadinimada loo gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee caruurta u badan yihiin unisef ayaa sheegtay in iyadoo jirta caqabado iyo howlgalayaasha ayaa gargaar ayaana goobaha qaar gargaar la gaarsiin karin maadaama halkaasi ay xaalada adag ka jiraan waxay intaasi ku dartay in ka badan lix milyan oo caruur ee gudaha suudaan iyo dalalka dariska ay ku jiraan xaalada adag ayagoona u baahan biyo caafimaad nafaqo iyo goobo ammaana ay sidoo kale xarumo ay wax ku bartaan warbixintaasna waxaa qortay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha caruurta waa unisef dhegeystayaal oo hay-adaha kale waxay qoreen baan eegi doonaa oja oo dabcan ayadana arrimaha bini-aadinimada qaabilsan waa humanitarianka ayay qaabilsan tahay iyadana waynu eegeynaa dhegeystayaal dhegamaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal dhegeystayaasha markan fursad aan siiya dhegeyste xaaladaha kale ayaynu eegeynaa dhegeystayaal la xiriira bini-aadinimada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber markaasaa dhegeyste soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto dhegeystayaasha ugu hore ama dhegeystaha ugu horeeya doonay inuu barnaamijka ka qayb qaato halo stafm soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee doonay inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa hallow star f m dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa mar kale subax wacan oo wanaagsan aan dhegeystiyaal hawada idinka leenahay waa hagaaga dhegeystayaal dhammaantii mar kale subax wanaagsan waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal qadadka teleefoonadana teleefoonadana soo beegsaan leenahay haddaba dhegeystayaal dowladda kenya iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee un s r ayaa horaantii bishii hore ayaa wada hadlay kana wada hadlay qaxootiga kenya tani ayaa timid kadib markii madaxa u n c r filibi garaadi uu xafiiska ku booqday xogayaha joogtada ee waxda socdaalkii adeegyada muwaadiniinta kenya julius kibet kibit oo ah julius kibet bitok waxa uu bitok hoosta ka xariiqay inuu filibo grandi faahfaahin ka siiyey xaaladda qaxootiga isagoo u muujiyey sida ay dowladda kenya uga go-an tahay in martigelinta qaxootiga ay noqoto mid ku saleysan siyaasadda furan xogeyaha ayaa sidoo kale madaxa u n c r u sharaxay qorshaha shirka waa shirika balan oo ah mid istaraatiiji ah oo lagu hubinayo in dadka qaxootiga ay noqdaan kuwo adkeysi leh oo si shakhsiyeed isugu filan iskuduwaha sare ee hay-adda u n c r filipo grandi ayaa dhankiisa kenya ku bogaadiyey dadaalkay ku bixinaysa martigelinta in ka badan toddoba boqol oo kun oo qaxooti ah kuwaasoo inta badan ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaabiyo sidoo kale dhankaasi kakuma waxaa sidoo kale kulanka ka qeyb kulankaasi dabcan waxaa looga hadlay sidii loo xaqiijin lahay dadka badqabka badqabka dadka qaxootiga ku nool soo dhawaadaadaan leenahay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber haddaba dhegeystayaal xaaladda bini-aadinimo ee ka taagan khaza iyo caruurta nafaqadarada u dhimanaysa maxay tahay fariinta aad kaga qodobka aad kaga raayi dhiibanaysid dhegeystayaal maxay tahay qodobka kaga raayi dhiibanaysid iyo fikirka aad ku biirinaysid xal sidee xal sidee ayaa haboonaas leedahay waa lagu joojin karaa duulaanka ay israa'iil ama yuhuudda ee ka wata yuhuudda ee ka wadaan iraada ee marinka khaza maxaa bulshada caalamka ah ama siyaasiyiinta ama beesha caalamka looga baahan yahay si looga baaqsado in caruur badan dumar badan waayeelo ay nafaqa darro iyo siyaabo kale ay u geeriyoodaan haddaba dhegeystayaal maadaama beri ramadaan ay nagu soo aadan tahay keliya lix cisha ilaa shan cisho ay naga xigto bishaas bisha barakeysan ee ramadaan maxaa bulshada looga baahan yahay si garab loo siiyo loona taageero loona garab istaaga xilligan bulshada muslimiinta soomaalida gaar ahaan ku nool kenya gaar ahaan weliba xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ahan haysaninba waxay ku afuraan kuna saxurtaan fikirkaagu waa noo muhiim fariintaad diraysa dhegeystayaal dabcan shakhsiyaad u ololeeya arrimahaasaa jiro shakhsiyaad soonfale ayaa jiro dabcan fariintaad haddaad gaarsiiso inay tallaabo qaadaana macquul ah fikirkaagana waa noo muhiim eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber dhegeysi nambarkaas ayaad soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qeyb uga noqoto fikirkaagana aada ugu biiriso dhegeystayaal halow sta f m dhegeystayaasha ama dhegeystaha ugu horreeya ee doonaya inuu barnaamijka ka qeyb qaato soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku suganta waa hagaag dhegeystahaasiina qadka ayaa dhegeysta ka go-ay halo sfm walaal qadka kale soo beegsa maadaama kan airtelka cilada ay ka jirto aan ismaqli karin safaricom soo wacaan leeyahay halo sfm soo dhowo walaal magacaaga halkaad magacaada iyo halkaad ku sugan tahay
walaal asalaamu calaykum waxaa waye xabiibo magaalada mandheere kaga soo wacayso xabiiba barnaamijku hala socotaan filaya waa hagaag xabiiba qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsaan leeyahay dabcan xaqiiji markaad idaacad soo waceyso inuu qadka kuu shaqeynaya dhegeystayaa ee dhegeystaha xigaan doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa halow staafim soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaagi dhegeystahaasna isma maqli karno dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhoweynayaa mar kale subax wacan oo wanaagsanaa idin leenahay star f m codka gobolka waqooyi birin waad nagala socotaan halow staaf m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay waa ka xumahay dib u soo beegsaan leeyahay xigaha halow star f m soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum
mandheera waa tahay barnaamijka waa la socotaa codkaagana kor u qaad walaal
ku maqlaa walaal waa isaaqoo joogo goboladiga gaar ahaan jiifka kalkataan waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaya
waa la socdaa barnaamijka waa tahay warbixinadii arrimaha bini-aadinimada aan uga hadalna waa la socotaa maxay tahay qodobka aa kaga raayi dhiibanaysid haye
fikirkii ugu horeeyo dinac aan dhiiban lahay maxaa waxaan waxaan aan aan aan aan ugaar lahayn dadkaan ciyaar ku noo gaar u baahan waxaan dhihi lahay hayadaha ha soo gaarin ha ha garal qabteen waa hagaag
maadaama bir ramadaan oo soo dhow waa tahay caruurta nafaqadarrada iyo dullaanka lagu wado iyo dilaalka laga geysanayay kaza israa'iil ay ka wada maxay tahay fikirkaad kaga raayi dhiibanaysid walaala
midaan garan kaza ka wada jibeed
haye
dadkaasna muslimiinta aan allah u gargaar kor allah ka dhigo
waa tahay waa kaaga mahad celina walaal dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystahaasi waan soo dhaweynayaa dhegeystayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya oo dhegeystayaashii qaxootiga dhadhaab gaarisa wajeer maqalkiina la doonayaa dhegeystayaal hallo star f m soo dhawo dhal magacaagii halkaad ku sugan tahay aadan cabdullaahi mandheera aadan cabdullaahi barnaamijka oo la socotaan filayaa
ahey haye waa caadan cabdullaahi oo ku magac dheer no stress no stress saaxiibka barnaamijka bal fikirkaadu ku biiri maxaa kaaga baxay warbixinadii aad dhegeysatay horta horta falastiin allaha u kaalmeeyo ilaahay u kaalmeeyo inta dhimatay waa waa shahiid inta noolna farxaddi bay ku nool yihiin ma garat aa tahay amiin
marka rag aan isdayn ayuu kugu daayaa ciddaa kuguma daayo waan gartay
muslimiinta ku hareereysan falastiin oon u helinaynin aad baan ugu xumaa ma garat waan gartay oo arrintaanan jawaab adag ka bixinayn haye jawaab adag aan ka bixinayn oo ku hareereysan oo ilaahayna awood u dhiibo waa tahay
marka hadday iyaga ay sameeyaan xoogaa ficil hadday sameeyaan masaa'il inay dhibka joojiso waa macquul sax
laakiin haddii indhaha intay ka fiirsanayaan waxba ma istaagahayaan ilaahay waa joojin karaa ilaahay baa la jiro laakiin dadaal masaa'il waxay wad wax masaa'il waxay wad wax uman maaha waa tahay
reer galbeed oo dhanna waa la jiraan oo falastiin way badadaashay intaa haddii reer galbeed oo dhan la diriraysa waa tahay way dadaashay anaga hadda waxaan dhihi lahaa haddii garab la siin lahaa reer galbeed dhabarkay bajeedin lahaayeenba waan gartay marka ilaahay ha u gargaaraan lahay falastiin midaan qaxootiga dadki ilaahay wax siiyey oo bishii ramadaanka wax la bixin jiray waa la joogaa sax
waxaa la taataan dhihi lahaa ayagana ilaahay ha baryeeno inay meesha qaxooti kusii kusii ahaadaan yeynidii u sheegin dalkoodii hooya ha ka shaqeeyna siay nabad ugu dhigi lahaayeen waa tahay hataa warbixin waad dhegeysataan filaya qaxootiga horaan uga tegey qaxootiga dhadhaab ayaa sanado kadib haddana dib ugu soo laabtay haye
war soomaalida iyadaa is aaminsaneen oo dhulkooda ma aaminsana oo haye
ilaahayna ma aaminsana ma dhigi karo taas kuma dari karee sax
laakiin waxaan rabaa qofkuna isaga is aaminsay dhulkiisana aaminsay waa tahay mid ka mid ah saas yiri dabcan oo dadka ka hadlaye
kuwa dambe soo noqonaya waxaan dhihi lahaa habal celiyo dib ha loo celiyo ma garan waan gartay
dalkaada carabta ka socotaa oo dalkaada adiga adaad ka shaqaynaynin cid kaaga shaqaynaysa ma jirto waxaan dhigaa marka dalka nabadha laga dhigo oo laisku soo nabadha lagu soo dabaalo waan gartay in badan oo kusalaama dadkaas loo gargaaraan dhigaa ilahay baa gargaar bixiya ilahayna ha baryaano iyaga ilahay ha baryaano waa hagaag waa kaaga mahad celinayaa aadan cabdulaahi no stress ku magac dheer magaalada mandheera naga soo wacay kana mid ah dhegeystayaasha sida joogtada ugu xiran star f m codka gobolka waqooyi bari waa hagaag dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha fursad baan idiin siinayaa mar kale inaad qeyb nagala soo noqotaan barnaamijka fikirkiina aad ku biirisaan dhegeystayaasha dhammaanna waa soo dhaweynayaa ha dhegeystaha haatan qadka telefoon ku jira ee soo beegsanaya doonaya in barnaamijka ka qayb qaata halo staafm soo dhow walaal
salaamu calaykum wa calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan ku salaam walaala salaam boqol townaab waa kaa gudoomi wa calaykum salaam
haddii aan barnaamijkan ka qayb gala horta meesha la yidhaha khazaa muslimiintan ku dagaalamaysa waa tahay annaga muslimna daanaan horta inaan ilaahay u barin oon u ducayn un baan ugu waajib sax
dowlado waaweyn oo alxamdulilah wax u geli karana waa jirayo waa tahay maxaad ugu baaqaysaa maxaa maxaa ugu wacan ay uga falceli laayihiin marka waxaan dhihi lahay dowladaha waaweyn oo alxamdulilah dowladdaas wax u tari kara inay horta alxamdulilah wax u taraan waa ku boorinahay waa tahay
ninkaan tabar wahayninna inaad alxamdulilah ilaahay u baryo oo waktiga markaas dukutaba aad ilaahay u barya waa tahay annaga nafteenna saasaa waajib nuga islaan meel aan wada joognaba oo raacda markay bixi markay soo bixi inaan u duceyno oo ilaahay alxamdulilah gaaladaas ilahay inaan ka jibiyo waa tahay inaan ugu duceyna horta annaga muslimiin haddaanaan waajib naga saaran ah sax
ilaahay waxaan ka baryaynaa saacaddan ajal wixii ka dambeeya inaad ilaahay gacantooda kor ka dhigood ku hadlo gaalada ilaahay inaad ka jebiyaan horta insha allah diikanaynaa waa tahay markaan muslimiinta dhammaan waxaan dhihi lahay wixii ilaahay u bari karo dhan ba ilaahay ha u baryaan wixii tabar u hayeena tabar ha- ha kul dadaalaan ani sidaasaan dhihi lahay waa hagaag midaan oo wuxuutiga mhm dadka muslimiinta alxamdulilah isku mid maayo nin walaalkiis wax taaran kara ayaa jire waa tahay waktiga wax la bixin lahayo wixii la bixiyahay laba raamulhayeenna waa hooda ay nagu soo haysaa waa tahay ilaahay ninkaas gaarsiiy waxaan dhihi lahay ninkii walaalkiis wax taaran kara waan gartay asagana ilahay inaas u ilaahay ugu dhawaado oos walaalkiis alxamdulilah aas wax taarta asagana saasaan ku boorin lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystahaasi dhankaasi qaxootiga dabcan naga soo raacay waa uu mahadsan yahay ee dhammaan dhegeystayaashu waan u mahad celinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka xigaha ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay barnaamijkan waad la socotaan filayaa fikirkaagan ku biiri hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasi waa ismaqli weyne xigahan fursadda siinayaa walaal soo dhawo magacaagii halkaad ku sugan tahay dhegeystahaasi isma maqli karna dib usoo beegsanaan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno xigaha soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay waa u mahad celinayaa xigaha doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato hallow star f m waa ka go-ay dhegeystahaasi mar kale subax wanaagsan hallow star f m soo dhawo walaal asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiibka barnaamijka soo dhawow amadow dareer gurgaa waa taa barnaamijka waa la socotaan filayaa xerada iifa naga soo wacaysaa haye u gudagal barnaamijka fikirkaaga
barnaamijkaortaniya balse horta ilaahay in gargaarma ilaan rafaadsantaa insha allah ilah
hadda dawladaalkii muslimiinta ayaa noo aragdeen gargaara fadeen aragdeen obsadeen maraykanka aan ku obsadeen maxaa cabsida keenay
lankastaba haddii baa hadal lamasaan dhagaasubra ama unagobateen laka saaray dhiba milikin jaysidalem obsadeen sax
ma aragdeeda ini walan ku wadaano dhibka erga erga war kastaba ilaahay sheenay ini garab surman diiden waan gartay
marka ilaahay in gargaara yoon dadaalan iyadaan ismuujiyeena ilaahay garabse ilaahay nin dadaalma garab maleh waa tahay gaalan isbeersatay ini lahasugo aragdee in isbeersatay waa tahay marka walaalow aragdeed ilaahay in gargaara guulna alla sii kollay guuliyo ka dambeey doonee mhm
marka waa ma- marka ilaahay guhootagana meelbaroow addu- adduunka ba daman guhooti isku nagaday mhm dhib ka basaasalaame waa tahay waa kaa guddoomay inaan filaano waa kaa guddoomay subax wanaagsanna waa ku leeyahay waa waana kusoo dhaweynaya fikirkaaga dhegeystahaasi xerada ifa ayuu naga soo wacayna kana mid ah dhegeystayaasha sida joogtada ah uga qayb qaata barnaamijyada idaacadda waa hagaag dhegeystaha kale ee qadka teleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya hallow star f m soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay hallow star f m saaxiibtay waa no stress oo soo laabto soo dhawo mar kale haye maxaad ku biirinaysaa Islaamka- islaamka inay cabsadaan waxaa keenaysa iimaanka laciif Waa- ah marka dambe inaan gaalo aan xilfaa u qaadi doono oo diinta uun xoog badan doonto inkastoo la sheego mhm haddana waktigaan iska sugaynaa ee laakiin eh, iimaanka inuu laciif yahay aniga hadda waa haystaa haddii dadka iimaan eh, rasmi ah oo khaalis ah oo sidaa caadi ah uu jiro falastiin saan looma galan indhaha lagama fiirsaneen yoomiyo boqol lama dileen waa tahay sax marka ilaahay iimaankana ha ku soo celiyo caqligana allah ku soo celiyo gaalayayna kaaga darin bay u aaminsan yihiin waa hagaag marka falastiin marka falastiin laga soo baxana waxaa lagu bilaabi doonaa masar iyo iyo sacuudiya laftooda lagu bilaabi doonaa ma garat sax
marka intaan lagu bilaaban ayaga waxaa ku bilaabeen oo masar ha u ha u gurmato waa u gurman kartaa Irsa- baashi israa'iilna way ka adag tahay islaamka kalena turkigana gacan ha siiya ma garat waa hagaag marka israa'iil allah jibay falastiin iyo xamaasna kuwa gacantooda sarraysa allah ka dhigo tel abiib inaan ku tukano taraawix ayaan rajaynayna insha allahu tacaala waa hagaag hadduu alla idmo waa dhankaasi maranka eh, masjid al aqsa xigaha aan fursadda siinaya alo istafim intaanan xigaha u gudbin iyadoona duulaanka xaaladaha ay ka diirinayaan hay-adaha falcelin adagna ay jiran keliya baaqi ay soo jeedinayaan ayaa haddana maraykanka ayaa mar kale hadlay oo kaga hadlay i- oo isagoo sheegay maraykanka inuu mar kale taageero israa'iil si walba u garab taagan yahay waxaa sidaa tiri madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamaala haris oo sheegtay in dalkeeda uu sii wadayo taageerada uu siinayo israa'iil waxay dhanka kale walaac ka muujisay xaaladda biniaadanimo ee ka tagan khaza inkastooba taageeray u muujinaysa israa'iil oo duulaan ka wada marinka khaza kamaal ayaa carabka ku adkaysay in loo baahan yahay in gargaar dheeraad ah la geeya marinka khaza hase haatee maysan ka hadlin habkee loo geen karaa maadaama ay taageero siinaysaba maraykanka arrintan ayaa ay ka hadashay xilli ay kulan la qaadatay beni gans oo xubinka baarlamaanka israa'iil kana tirsan golaha wasiirada israa'iil u qaabilsan dagaaladan horena usoo noqday wasiirkii gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen sidoo kale arrintan ay imaaneysa iyadoo laga soo bilaabo todobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay in ka badan soddon kun shan boqol soddon iyo afar qof oo falastiiniyiin ah halka la dhaawacay toddobaatan iyo kow kun sagaal boqol iyo labaatan waana tiro kor u dhaafaysa boqol kun oo qof oo dhaawac iyo dhimasho isugu jiraan dhegeystayaal goordhow warka barqanimo ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal qadar iidhah talia hosbital dhegeystayaasha dadka teleefoonada soo beegsanaya ayaa markaan fursadda siinaya hallow esta f m soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystayaasina qadka ayaa ka go-ay dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweynaya xigaha doonayo inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursada siinaya hallow sta f m walaal soo dhawow dib uguma celin karna dhegeystaasi toos usoo beegsan leeyahay si aad barnaamijka qeyb uga noqoto oo qadka taleefonka ku cariirin dhegeystayaasha doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan oo ay fikirkooda ku biiriyaan xigaha doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato haddii aan fursadda siiyo hallow sta f m soo dhawow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay haye markaana maxaad maxadaxaad waxaan usoo laabtay wax yar baa rabaa inaan kaa saxayo yani waxaan ku wadaa talaadib waa naqaanay waxaan ku wadaa caasimada oo israa'iil soo talaadib lama dhax ha caasimadeeda waa ha ha waaba qabsanaynaaba halkaas baan taraa kutukanayna qabsi annagaaba iskala oo iidan qadar kama tuugayna mo waa tahay insha allah marka meelahaasaan rajaynayna insha allahu tacaala waa no stress fikirkaaga dabcan waa dhegeystayaal badanna bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa dhegeystaha si waa hagaaga dhegeystayaasha qadadka teleefoonada soo beegsanaya ayaa mar kale fursadda siinayaa hallow star f m dhegeysta soo dhowow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay hallow star f m waa hagaaga dhegeystahaasi toos soo beegsan leeyahay dabcan anagaan aan awood u leehin inaan dibku ugu celino dhegeyste xigaha waan fursadda siinayaa qadka teleefoonka soo beegsanaya hallow star f m dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeyste hallow sfm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dabcan dhegeystayaasha wax maqlaan leenahay toos usoo beegso oo haash koolka ka daaya rifaas koolka waa hagaag dhegeystaha qadka kale qadka ku jira ee doonay inuu barnaamijka ka qayb qaato walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi isma maqli karna asna qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo beegsaan leeyahay xigaha doonay inuu barnaamijka ka qeybqaata ayaan fursadda siinayaa hallow staafin walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay dhegeystahaasna isma maqli karna ayaad moodaa xiga hallow staafin waa hagaaga dhammaantiin dhegeystayaal barqa wacan oo wanaagsan warka barqanimaa nugu soo food leh bal dhegeystaha qadka teleefon ku jira ee doonay inuu barnaamijka ka qeyb qaata hallow staafin soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay hallow star f m dhegeystay waa hagaag dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystay hallow star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dhegeystahaas isma maqli karna ayaa moodaa xigaha ayaan fursadda siinayaa hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasna dib usoo beegsan leeyahay hallow stafim soo dhowow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa dhegeystayaal dib aan isugu soo laaban doonaa intaanan u gudbin warka hallow stafm soo dhowo walaal isaaqo mar laa soo laabtay waa tahay maxaad ku daraysaa hayo walaal codkaaga kor u qaad haye u gudagal barnaamijka
waxaan dhihi lahaa niyo qazaab waa isaaq waa isaaqa mar laa soo laabtay haye isaaq u gudagal hay mar kale
waxaan dhihi lahaa niyo dadka qaza alla u gargaaro muslimiinta kor laa ka dhigan insha allah
midda kore oo ku dar lahay maxaa waaye ki kala niyo midda kore oo ku dar lahay maxaa waaye
haye aanayda qaxootiyaal ku nool inaan u gargaaraan dadka muslimiinta oo lacag leh sax
dadkan qaxootiyaalka ku nool oo dhibaatada dhibaatada qaba inay mar laba mar sax u gargaaraan sax
inta midda kalena maxaa dhihi lahay muslimiinta ducada ha badiyeena insha allah
mideeda kalena muslimiinta isku niyi furnaadeena waa tahay
intaas oo bixi lahay walaal walaal waa mahadsantaha waana kaaga mahad celinayaa haddaba dhegeystayaal qodobo kala duwanaan halkan aad ku maqsheen qeybihii hore iyo qeybihii dhexe ee barnaamijka dhegeystayaal dhowr ahna way kasoo qeyb qaateen xaaladda marinka khaza aan kaga hadalnay arrimaha biniaadinimo ee ka taagan etoobiya sidoo kale suudaan arrimaha qaxootiga ayaynu halkan dhegeystayaal idinkula wadaagnay warbixinadoodii oo ay qoreen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay dhegeystayaal haddana fikirkiin waa noo muhiim maadaama bil ramadaan ay sidoo kalena soo dhowdahay dad badan oo danyar ayaa jira oo qaxootiga ku nool weliba xaalado adagoo ama marxalado kala duwan oo nolosha wajahaya macluul qaar ay wajahayaan qaar aynan haysanin waxyaaba ay ku afuraan haddaba bulshada indhaha ku eegayaan ee soomaaliyad oo muslimiinta ah inay garab ka helaan dhegeystayaal si ay u helaan waxyaaba ay ku afuraan adna aad uga heshid ajar iyo xasanaad iyo qeyr badan ilaahayna irsaaq kale uu kuu furo waa hagaag fikirkiin waa idin soo dhaweynayaa bal markaani xeryaha qaxootiga mar kale aan dib ugu laabanno qaar ka mid a dad kasoo barakacay aan idhaahda dad horaan u joogay qaxootiga dibna ugu laabtay soomaaliya haddana oo mar kale dabcan qaxootiga dib ugu soo laabtay bal codadkooda aan dhegeysano mar kale qaxootiga magaaladii hore waxaana imaaday labada kun iyo lixdii alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana dib waxaan u laabtay labada kun iyo waxaan dib u laabtay toddoba iyo tobanka xaradaka aan ka laabtay xaradan xagadheeraan ahayd walaala haddin dib usii sharxo alxamdulilahi xarada kaambicoosna dadkii degaan ku jiray muddo alxamdulilah rabbilcaalamiin sideed iyo tobankana waan soo laabtay toddoba iyo tobankana waan baxay sideed iyo tobankana waan soo laabtay dhibaato badan aan kala kulmay qaxar badan de soomaaliya cimilada waa aragtay waa isbedeshay anana alxamdulilahi ruux iska xamaalitaan ahay wadankana waa wadankii oo alxamdu de anuun alxamdulilaahi nabadgelyadeeda ma fiicna sababo aawgood aan la sheegi karin meeshii markaan tagay alxamdulilaahi waa isoo anfaca waysay anigii oo aan kula hadlayo kusoo xanuunsaday saan hadda aan kula hadlayo waa nin dadka oo baahayaha gaarka qabo sida oo gargaarka biyaha gargaarka mar walba ma helaysid waxaan helaynin iskuolkii akriskaad helaynin waxaadan helaynin alxamdulilaahi waxyaalaha oo friiga alxamdulilahi qaxootiyada amase hay-adaha u-anka dadka caawiyo badana alxamdulilah ma helaysid walaalow alxamdulilah u n h c r way ku mahadsan tahay w f b u n h c r sida alxamdulilah horta way ku mahadsan yihiin laakiina wax hadda gargaare ama smaacuna la isiiyey amase ama guriga la isiiyey amase alxamdulilahi aqoonsiya la isiiyey kuma dhaha karo alxamdulilah ilaa hadda aan kula hadlaayo boono yaraa la isiiyey raashinka aan ku qaato raashinka aan ku qaatana ilaa hadda iguma filno ma shaqeeyo nin iska maskiin oo baahayaa gaarka qaban ahay fadhiyaan indhaha beelay meel iska fadhiyo weli wax kaar aqoonsi la isiiyey malahan hadde alxamdulilah rabbilcaalamiin shaquladii kaarkii alxamdulilahi w f b waxyaalihii dadka kaarka la siinaya maanta ma haysti dowladda kenya alawalo waxaan ka rabaa in ay isiiso aqoonsi kaar inay ii samayso alxamdulilahi dadka baahyaha gaarka qabaanahay in aan helo hooy waxaan rabaa in aan helo alxamdulilah rabbilcaalamiin sida shakulada kaarka u n h c r w f b dowladda kenya d r a waxaan ka codsanaa in kaarkii la ii furo alxamdulilah rabbilcaalamiin shukuladii la isiiyo alxamdulilah dadka qaxootiga ee hadda jooga inaan ka mid ahaado bismiillah horta waxaa sabab u ah markii hore oo la guurayey oo ribaatareeshinka la gelayey dadku wuxuu ku guuray hubsiina la'aan iyo xaqiiqa la'aan buu ku guuray marka hore ku guuray marka labaad markay carradii tageen oo ay situwethonka arkeen iyo arrinta arkeen meesha ka jirta oo amni darre ay la kulmeen dib bay isaga soo noqdeen waxayna miciin soo bideen meeshii intaasoo sane ay joogeen oo nabadgelyada buuxday oo dowladda kenya oo mahadsan ay ku dhex noolaayeen bay dib ugu soo noqdeen sidaasaa ka liftay anigaan kula hadlaayo hadda yaa ka mida markii la guurayey inaan guuro oo tago carradii iyo waddankii aado yaan go'aansaday haddana markaan arkay sida waxyihiin iyo xaalka markaan xaqiiqsaday carradii xaqiiqsaday waan ka baaqsaday jooga dadaan idhi oo iga diiday oo tegey oo soo noqday haddana aniga ila degan baaba jiraba horta dad la qasbay oo ayaga qasab lagu raray ma ahayn waa dad isku guuray bay ahaayeen midda kale dadka waxay ahayn dad tuulooyin ku nool iyo dad reemiyo xoolihii ka dhammaadeen iyo dad magaaladaba aan weli si fiican magaalo aan u arkin bay ahaayeen dad iska reemiyo u badnaayeen xoolihiina kasoo dhammaadeen dadkii markii la bilaabay wax yar oo lacag oo lixdan doolar may ahayn baa lagu bilaabay konton iyo lixdan wax saasaa lagu bilaabay markii hore markii lagu bilaabay doolar wax la dhaho horta weligoodba ayna arag baa qofka ugu horreeyey markuu soo qaatay magaaladii dhan qaxootiga dhan wuu isla gelgishay xoogaagii lacagtayd buu qof walba arkay meeshii haddii la tegey boos ogama horreynin hanti ogama horreynin wax uga horreeyey ma leh meeshii degeen dad biyo haystay ahaayeen dad mataqaana nabadgelyo haystay ahaayeen dad daawo haystay ahaayeen waddankii markay ku noqdeen dadkii waxay la qabsan waayeen qaabkii bay la qabsan waayeen ilaahaygi subxaana watacaala salaad baan tukaday ilaahay baa kaarkanagii iyo geedigii waa nagaanay mataqaan caqabadaha dadkan ku yimid warta caqabada mataqaana la soo koobi kara ma aha qof u bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u bartay oo ku noolaa oo mataqaanaa abni iyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho ku haystay maanta meel abni uusan ka jirin oo markii horeba laablakac lagu aaday laguma sii nagaan karo waa hagaag dhegeystayaa codkaas haddii aad halkaasi u gudbaho dhegeystayaasha ugu dambeeya qadka teleefonka soo beegsanaya ayaan fursad siinaya si barnaamijka uga qayb qaataan alo stafm dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal waan idinkaga mahadcelinayaa dhegeysigiina sida wanaagsan aad barnaamijka dhegta ugu raariciseen oo aad u dhegeysateen sida wanaagsan aad uga soo qayb qaadateen tan iyo wargeysadii iyo sidoo kale dhegeystayaal aad kaga soo qayb qaadateen subax wanaagsan iyo barnaamijka hogaanka star oo haatan aan qeybta maanta diiraddan ku saarnay arrimaha qaxootiga oo aad ka bogateen aan filayaa nuxurka barnaamijka mahadsanidin aan markale idin leenahay halkaasaan ku saafmeeraya barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin soo saaray halkaana si toosa idinkagala socodsiinayey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa idin leenahay ummadda u gargaara maadaama bil ramadaan ay nagu soo food leedahay dhegeystayaal maalmo kaliya ay naga xigaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daqiiqada kadibna waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha star waa madasha star ee qeybtiisa tala celin iyo soo jeedinta faadimo ibraahim faadimo laki